xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan ayaa dhowaan gaaray degmada diinsoor ee gobolka baay halkaasi ay u tageen inay kala dhex galaan beelo walaala oo muddooyinkii ugu dambeeyey dagaallo aana qabin la xiriira ku dhex marayay gudaha degmada diinsoor maamulka degmada diinsoor iyo odayaasha dhaqanka ayaa soo dhoweeyey mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee gaaray degmada diinsoor kuwaasi oo ka codsaday inay soo afjaraan khilaafka gacanka hadalka sababay guddoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi ayaa sheegay wafdigan inay degmada diinsoor u soo gaareen sidii ay u soo afjari lahaayeen diriirta u dhexaysa beelaha ku dagaalamay degmada diinsoor anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada diinsoor waxaan aad ugu faraxsanahay wafdi ballaaran oo wasiire iyo saraakiil leh oo koonfur galbeed ay nooga imaadeen iyagoo ulajeeddada wafdiga socodkooda uu yahay in u soo safreen khilaafka labada beel ee walaalaha ah ee ka jira degmada diinsoor inay daraasaan dhex galaan xalliyaan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sida ay u soo baxeen in ilaahay uu wax noogu sameeyo in badanna waxaan ku kalsoonnahay in badanaa idin sugayna xaqiiqdii shacabkuna wuu idin sugaayey dadka oo dhibaatada dhex taallana in badanay idin sugaayeen diinsoor waatanaa way idin sugaysay ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa waxaad u soo baxdeen oo khayr ah khayrkii imaashadiina khayrkeeda la imaada waxaad u soo baxdeenna inuu ilaahay fududeeyo annagana ka maamul ahaan waxaan diyaar idin nahay howl kasta oo aad u timaadeen inaan idin garab istaagno idinkala shaqayno wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan ooman nuur ayaa isna sheegay ujeeddada ay u tageen degmada diinsoor inay tahay xal waara in laga gaaro dagaalbeeleedyada soo noqnoqda ee u dhexeeya beelaha degmada diinsoor wada degaa inuuna xaqiiqo ogaana oo uuna wali meeloon kordhiyo ogaana ogna dadka meeloon wada degan walaal ahoo may leenahay masuulow ilis hadlaaytoy laakiin wala sallaayohe islaayo kaas la roojina fadaan eh balas horaayo inioonay dhatiyo galno fadaan ilaahay idin sii wala jiroona ogaana gardarana manhiilayaana garabna masiyaana lan gardarogna maarana makugabadaana ilaahay idin sii may rajayaan eh xog raadintaas aan koyni taas inay la ogaada yobada aayad iyo sheekada la dheeganayah maamuloo la bedela iyo inta sala wadaala iyo inta iyo wal un ankoyni maamul bedelow lan hirow un inta hirno una wadn ankoyni ma jara mas-uuliyiinta gaaray degmada diinsoor ayaa bilaabay inay kulamo gooni gooni alla yeeshaan odayaasha iyo waxgaradka beelaha dirirtu ay u dhexayso dhinaca kale degmada buurhakaba ee gobolka baay oo khilaaf beeleed uu ka jiray toddobaadyadii lasoo dhaafay gacanka hadalna sababay ayaa lasoo afjaray oo xal laga gaaray waxaana dib u heshiisiin la dhex dhigay beelaha ku dagaalamay degmada buurhakaba gebagabada heshiiska degmada buurhakaba waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada daraawiishta degmada buurhakaba maxamed xasan aadan sandheere maamulkii madaxweynihii wasiiradii xildhibaanadii reer koonfur galbeed reer buurhakaba may sheegaan geek inuun heliinay walaaleena dadkii oo dhufeeska jari walaalahaay nadiifanuuna beryaalkun ilaana si walaan nagati walaahi ini habadandhiin minisdil wali dhimadi waaba dhimadeena wali hata dambooy la badbaadiy adowsho ini banaanka jara liin sheeg haalayka fikiraay degmooyin koonfur galbeed ka tirsan ayay muddooyinkii u dambeeyey ka jireen dagaallo u dhexeeya beelaha oo salka ku haya khilaaf dhanka awood qaybsiga maamulka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo